beeralayda xaafadda hodan iyo sidoo kale qumbi ayaa waxa ay cabasho ka muujinayaan ceelbiyood ay sheegeen in aaggaasi dad ganacsatahoo doonayo inay biyaha ka ganacsadaan ay ka duri rabaan halkaasi beeralaydani ayaa isoristaag ku sameeyeen shakhsiyaadka ganacsatada ay doonayeen in halkaasi ay ka duraan ceelbiyoodkaasi waxa ayna sheegeen in aysan marnaba raalli ka noqon doonin in beeraha dhexdooda laga qodo ceelriigaah beerahani ayaa waxaa ku tiirsan boqolaal qoys oo ku dhaqan gudaha magaalada wajeer iyo nabaaxigeeda qaar ka mid ah beeralayda qumbi iyo sidoo kale xaafadda hodan ayaa arrinkaasi ku tilmaamay mid la doonayo in biyaha ganacsi loogu sameeyo iyaguna ay cabsi ka qabaan in biyola'aan ay soo food saarto xaafadaha iyo sidoo kale beeraha aniga waxaan ahay jamina erea saalax salaad cali wajeer south qumbi location waxaan ahay jaminkii beeraha meeshan ceelka laga durihaayo ceelkan dhulka intuu hoobod iyo habeerahana taag bay saaran yihiin haddii biyahan la jiido waa la oomaa dadkan wuu barakaca ceelka la qodaaya muxuu yahay ma ceel caadiba ma ceel riigba ceel caadi maaha waa ceel riig ah oo ma aragtay dadkan masaakiinta tabareydana ay qodan karin oo ka weyn waxaa iyaga ay qodan karin haddii ceel la qodaayo waxaan doonaynaa ceel dadkan tabareyda ceelku u qoto gacanku qodka inay qodato laakiin ma ogolin ma ogolin ceelka reegga lagu duraayo oo la qodaayo dad badan buu barakiciyey waa la oomi doonaa dadkan meeshan wuu ka guuri doonaa beera ee qudaar iyo ma aragta wax walba ay ku tabcan yihiin masaakiin ay ku nooshahay diyaar uma nihin in laga guuro haddii aan ahay jemiya area arrinta iyada waan cambaareen diyaarna uma ihi masaakiinta in la baabayo aniga waxaa liidhahaa bishaar axmed dhaqane bishaar joon baan ku magacdheera meeshan dadka riigga keenay hadda riig annaga hadda nooguma horraysa leheley baan ka diidnay riixfaytaan ka diidnay qumbi baan ka diidnay way horreeyeen riiggan hadda nalagu dabagwaba mar horaan diidnay ee hadda afarmeelka annaga nalagu tijaabinhaya oo la raba in maarata lagu becsharaysto ummaddii wajeer sood ku nooleed biyaheedii oo nin walba uu cabahayay hal nin inuu ka ganacsada oo annagii nalaga gada annagii fadhin nalaga gada ma ogolin annagoo beeraley e laba boqol oo beerood baa ku taalla meesha riigga hadda laga duraa laba boqol oo beerood yaa ku taallaa beerta laga cuno wajeer oo dhan qumbi ayay ku taallaa ma ogolin arrinta iyada waa ka soo horjeednaa riiggi meeshan imaada waa gubaynaa mana ogolin horaan baan u diidnay kol horaan diidnay hadda maaha diidmadanada hadda keliya ma aha way horraysay wal bangi baa loo diiday ma ogolin ma ogolin wax shaksi la yidhahda nama soo ogolaya annaga ma ogolin shaksi waxaan annaga riig inaan qodan wayni ma aha annaga naftayna yaaba iska diid sababta oo dadka tabaree meesha joogaan naftayna yaaba yaaba iska reebniba in meelka nool imaa riig nooga dul qodo ma ogolin habeenna ma ogolin maalina ma ogolin caalagaasa laga qodi rabo annaga ma ogolin solojin ha bannaanka naga marayna aniga waxaan magacaydu waxaa waye maxamuud xuseen ismaaciil dhibaataa taalla dhibaatadaasna dhibaato waxaa waaye oo qof shacab oo wata oo meeshan in ceel laga qodo oo biyo laga ganacsadaa la rabaa diyaar uma nihin haddaan usii gudugalo meeshanaytow haddii riig meeshanaytow la keena dowladda unbaa mas-uulka ee waxay dhib aho meeshan ka imaada qumbi inay bohor laga duro ma ogolin mana doonayno maxaa yeele dad masaakiinoo waxaa iska jira oo gacan ceelasha hataa ku waraabsanaayo oo ilmihii fiisa ooga baxsanaayo oo ceelka hataa heli waaye hataa jarreeta hataa heli waaye oo maxaa yeele wadaan ku dhaansanayo oo salaadana cabixi qashina ooga baxana suuqa geysana biyo la-aanna ma ogolin inay la durana ma ogolin habaas waynaan diidna waxaan diidna lehelay baan diidna waxaan isku dayey inaan xiriir la sameeyo shirkadda laga joojiyey in halkaasi ay ceelka ka qodato balse imaysan suuragelin halka sidoo kalena madaxa shirkadda biyaha iyo bulaacadaha wajeewaasko uu dhankiisa sheegay in aan marnaba la ogolaan doonin in afarmeelka magaalada wajeer laga duro ceelriigaah cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka